wasiirka caafimaadka ee somalilan ayaa waxa uu sheegay in uu kordhay xanuunka covid sagaal iyo toban sida lagu ogaaday baaritaan ay samaysay bishan februari wasiirka caafimaadka cumar cali cabdulaahi ayaa hargeysa wuxuu ugu warramay khadar maxamed cakule hadar cabdulla aad waa mahadsan tahay waan mahad celinayaa idaacadda v o a run ahaantii xanuunku saad sheegtay iminka sanad guuradiisii koobaad ba hadda adduunyada meelaha qaar ee looga dabaaldegay ama la xusayey innagana wuxuna soo kayskii u horreeyey wuxun bishii saddexaad bay ayaynu hellay oo magaalada burco aynu ka hellay innaga lafteenna dee sanadka waxbay nogama hadheen arrinta laba kaclaynta xanuunku markii adduunyada ku bilaabmay bishii shanaad markaynu maraynay bay somalilan ahayd halkii u sarraysay xanuunku gaaray oo sideed tobankii may afartan qof aa la baaray afartanki sideed toban baa laga helay marka macnaheedu marka konton boqolkiiba wax ku dhow ayuu marayay haddana meelkaynu soo gaarnay bishii sebtembar iyo dib u bilaabmay dib buu noqday iminka haddana dhowaan waxaanu daraynay in bishii laga soo bilaabo december sanadkii imika tegey iyo bishii koobaad iyo bisha labaad ba korokac uu samaynayo tusaale ahaan bishii december laba kun iyo labaatan dadka la baaray afar kun iyo saddex boqol iyo waxay ahaayeen sideetan qof saddex iyo sideetan qofaa laga helay xanuunka bishii january ku xigtay dad afar kun ku dhow baa la baaray waxaa laga helay saddex iyo lixdan bishii february oo imika weli muxuu ahaa in dhammaadkeedu ku dhownahay waxaa la baaray saddex kun iyo ilaa imika laba boqol iyo iyo afartan qof boqol iyo afariy toban qof aa laga hay markaad garanaysaa inuu aada xanuunkii inuu kacay kicitaankan inaga keliya ma aha de waa adduunyada dhan ba xanuunkaasi laba kacleyn cusub ayaa jirta marka dadka dee waxaan bulshada u sheegaynaa xanuunkaasi inuu inaynu telecoomna ku hayno wasaaradda caafimaadkuna ay tahay xaalado ay taabatay oo ay hubtay inuu kororka xanuunku jiro laakiin weli waxaanaan garan in kororkan socda imiga ma fayraska cusubba mise waxa ina dhex socda waa xanuunkii hore un ama noocii hore baa ina dhex socda laakiin kulli arrintaasi arrin xaqiiqoo jirta wey xanuunku inuu inuu inuu kacayo ilaa imika maxaa diyaargarow cusub aada samayseen horta tallaabooyinku waa ilaa shan tallaabaa ugu muhiimsan tan horeysa waxa weeye wacyiga bulshada in kor loo qaado barnaamijka laftiisa waxaan aaminsanaya wacyigelintii buu qayb ka noqonaya oo bulshada lagu gaarsiinayay xaaladda xanuunka iyo iyo tallaabooyinka ay tahay inay qaadaan si xanuunka isaga ilaaliyaan talabaad waxaanu isticmaali jirnay oo ad og tahay bulshadana waxay aada u isticmaalaan telefoonada oo qofku noloshiisii qayb ka noqday oo dee inagun ma aha wasaaradda caafimaadka ama ganacsi ha noqoto ama macluumaad kale uu ka raadiyo qofku taana dhowaan dib baanu u bilownay fariimihii dadku ay ka heli jireen telefoonada qodobka labaad aan xooga saarnay waxaa weeye in muwaadinku adeega waxaan ujeedaa baaritaanka gobol walba imika haddaad joogto laascaanood haddaad joogto ergaamo haddaad joogto booram haddaad joogto burco dhammaan waxaad ka helaysaa lixda gobolba magaalooyinka waaweyn waxaa yaalla adeegii baaritaanka halkii markii xanuunku bilaabmay aanu qofkii ugu horreeyey lagu soo baaray south africa koonfur africa qofkii horreeyey loo diray imikana waxaa ad arkaysaa in lagu baarayo lixdii gobolba markaa isbedelka xanuunkuu samaynayo waxaa la dhinac socda muxuu ahaa adkeynta adeega caafimaadka iyo in dadku ay ka helaan adeega oxygentu waxaan dareensanaya matalan burco oo kale ceergaab oo kale aan filaya ina inay rakibteen ama aada u adeegyada u dhamaystirteen labada costaal oo kale ma jirtaa bismillah horta loo maadsantahay horta arrinta oxygentu waxaad yar moodaysa dadku inay markii covidku yimid ku baraarugeen oo dadku waxay moodayeen in oxygentu imika inay xanuunka la socoto isticmaalkeedu awalba waa lagu isticmaali jiray xarumaha caafimaadka laakiin xaqiiqatan awal wax ku koobneed in cusbitaalka hargeysa keliya uu yaalay hal mashiin oo dhaliya oxyginta intii xanuunkaasi uu yimidayna run baahi badan baa taa loo loo baahanyay in la diyaariyo oxygen imika cusbitaalka hargeysa mashiin cusub baanu ku rakibnay waxa kale oo iyadna kiisii horena waa uu shaqaynayaa waxa kale oo burco magaalada burco waxaanu ku rabnay hal hal mashiin baa shaqaynaya oxygen dhaliya ah berberana uu ku rakiban yahay waxaa noo socda laba mashiin oo mid ka mid aanu geyn doono boorama mid aanu geyn doono laascaanood kii saddexaada cergamar gacanta warbaahinta maydaan u sheegin oo digniin wata ama inuu xanuunkii sooba laba kacleeyay bismillah waxaa laga yaaba dee horta idaacadu way badan yihiin oo imika social media aada buu dadku isticmaalaan horta mid waan garanayaa oo in xanuunka xanuun adduunka oo dhan ku dhacay marka qof macluumaadna horta waxaa laga helaa dadku waxay ka helaan idaacadaha ka helaan laba anaguna imika si joogta haddaad eegto toddoba walba waxaanu qabanaa barnaamij la yidhaahdo muxuu ahaa shir aanu ku qabano wasaaradoo laga hadlaya xaaladda caafimaad ee dalka idaacadona baa laga baahiya sidoo kale barnaamijyada caafimaadkun awalba socon jiray iyo qaar kalena way ka baxaan idaacadda radio hargeysa iyo t v-ga bay ka baxaan si guudna wacyigu dadku waxaad moodaa inuu xanuunka ay u soo jeedaan dalna cidima tagto ilaa warqadii caddaynta la sito matalan haddii soomaaliya cidi ka dhoofayso waa inay sitaan warqadihii caafimaadee caddaynayay inay maaragtay ka nabad qabaan covid nineteen sax
dadkaa baadhaan ka warranay dhoofaya maxaa maalintii telag baa soo mara qiyaastii
doorta wax koranta kulba inta dee diyaaraduhu ay qaadayaan bay ku xidhan tahay oo annagu ma maamulo waa dadka socodkooda waxaa laga yaabaa boqol boqol iyo konton dadka kulba inbaa tirooyinkaasaa dee diyaaradu inta intii baxaysa maalintii ugu badayay tusaale ahaan adeega dee laba boqol laba boqol iyo konton qofaas u soo mari kara wax u qabanaan kuu sheegaya laba meeloodba cidda soo gelaysa dalkana waxaa qasaba inay sidato warqad caddaynaysa inuu qofku shaybaad soo maray la hubo haddii aanu sidanna waa la hakiyaa waxaa laga qaadaa markaa shaybaarka ilaa la hubinayo inuu yahay qofka badqaba xanuunkaa lama soo geliyo dalka wasiir dadkaa idiin imanaya u baahan warqada cadaynta inaan xanuunkaa qabin way ka fayow yihiin lacag ba ka qaataan saaad sheegtayna qofka shan iyo afartan dolar haddii maalintii lagu dhufto boqol qof oo keliya waa shan waa afar kun iyo shan boqol oo dolar haddii bishii lagu dhuftana waa boqol iyo shan iyo soddon kun haddii labiyo tobanka bilooda sanadka lagu dhufto waa milyan lix boqol iyo labaatan kun oo dolar xaggee martaa lacagtaasi waxaad doonaysaa hal waxaad doonaysaa halka halka shaybaadh inta aan lagu bixin shaqada iyo wax kale ku baxayo dhan baa laga yaaba inuu labaistan doolar kusoo fadhiisto illa because qofka waxaa la isticmaalayaa chemicals baa la isticmaalayaa reagents baa la isticmaalayaa intaa keliya ayaa qiimaha noqonaysa inta kalena dee waad garanaysaa shaqaale meesha ka shaqaynayay iyo electricitygii iyo wixii kaloo dhan ayay noqonaysa marka waa adigan ugu talagalay inuu iswado adeeg maa xukuumaddu ay danteedu tahay in macaasha laga sameeyo laakiin waa in adeegaa u bixiyo labo haddii ay yimaadaan bahyo kaloo cisbitaalka guud uu leeyahay oo oo waxa lagu daboolayo labadaas un baa loo isticmaala si kale looma isticmaalo kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi oo u warramayey khadar maxamed cakulle